nimankaasi dhex degan yihiin nimankaa xeradiisay dhex deganaayeen kamuusan jawaabin dadka meesha wax kuma yeeli kartaan muusan dhihin annaga arrintaas dhowr jeer baan kala hadalnay shalaamboodu nagula shiray xerada shalaambood ku taallo oo asagu iyadana xukumo wuxuu noo sheegay qof dambana inaan meeshaas wax lagu yeelayn qabiil dambana uusan asaga agtiisa qofka qol qabiil kale wax ku yeelin kabax wuxuuba sii faafiyey guufow tegey guufow markuu tegey annaga iyo asagu waa isqabanay waa arrintaas waa isku salaamada anagii xeelkoon leenahay maxaa diiday looga diiday mudahara oo yeeray oo laashoora ayuu yimaadeen inuu yidhi wuu tagnay waa wada hadalnay wuxuu ku wada hadalnay inuusan qabiilkaas mar dambe aysan ciidamadiisa degayn dad dambena aan wax lagu yeelan degmada ilaanka buufowna uu kasoo celinayo dib uga celinayo meeshoodii hore ku celinayo oo ceersaal haya
annagoo sidaas isku og kabacdina waxaaba naloo sheegay inuu ciidankii meeshuu ku soo bogsay janaalana uu la aaday oo oo janaala duulaan uu soo aaday janaalaa la tegey guryo annagu aan leenahay iyo ayaa la bilqaystay qaarna kacla la dhacay hantidii laga soo bilqaystay guryahana waxaa lasoo saaray gaariyaashiisa ma garan wa tahay marka taliyaha amisom ee shabeellaha hoose hadda jooga ee shalamboda aad kula hadasheen ma u gudbiseen oo xogta ma haya oo ma ka warqabaa in beelo gobolka ku dagaalameen oo la heshiiyey oo hadda colaadii ay u muuqato inay soo noqonayso oo xaggooda amisomna dhaliil loo hayo arrintaa la xiriirta inuusan labada qabiil dhexdooda la sabtan baan kula hadalnay markii ceel jaallaaan isugu tagnay waa la hadalnay waxaan ka wada hadalnay arrin markax maalintaas inuu yidhi afar beri gudahoodaan kula ballamay ninka la yidhaahdo yirisow iyo waafow inay magaalada marka ku nabadaygaan oo qabtaan wuxuuna noo sheegay qabiilka laga qabanayo qabiilka kale u ahaa ma garan haye
arrintaas waxaa naga wasku qaldaneed annaga habidkoodna iyo qabiil kaloo iswato midna meel nagama qaban karo kalaba qabiil oo taystaanna nahay haddaadan arrintaas ka tanasurin annaga iyo arrintu waxaa dhexdeeda ka bilaabanaysaa ciidamada aad xukunta ma garan haye qodobadii marka aad ka wada hadasheen maadaama aan la fulin muxuu isagu qaatay marka taliyihii amison
imaamkoo dib u uqaartay asagu uu qabiilkii keligiis wato usan uuna meel kasta geliyo oo ay leedahay gaariyaashiisii dadka kuqaar ma garan haye
hadda arrintaas nagu biilkiisa iyo qof kasta u gudbinaynaa haddaan aysan ciidamada amisom iyo mas-uuliyadoodu arrintaas ka hortegin qabiilka qabiilka loo ciidamadooda ugu duulaya iyo baabuurtooda ugu duulaya haddaan laga horteginna waxaan inagu diyaar unahay inaan iska dhicino ma garan waa tahay marka maamulka gobolka ka jira iyo dawlad goboleedka koonfur galbeed arrintan ma u bandhigtaan idinku oo ma ka warhayaan iyagaa waxa heshiiskiisa alla waxa maamuloo jira waa u sheegnay qolooyinka marka joogo oo milatariga sheeganayo waa u sheegnay oo milatariga oo ku jira magaalada madaxda ku joogta waa u sheegnay kuwa amisom waa la hadalnay wuu noo imaan diiday asagu waana na diiday ninka shalaambood joogaan nala hadashiiyey markaasna asagu wuu noo imaan diiday wuxuu yidhi qaabili maayo odayaashaa sida laynaloo sheegay anagoo dawalanaan asaga la hadlaynin markay intaasi dhacdana anagu baanan gaarnay meesha abadgidir haddaan nahay waa sheegnay ma garan haye
waxaana go-aan ku gaarnay haddaan tilaabadaas wax laga qaban in annagu aan aan aan aan arrintaas dib uga aamusayno naan ma- ma dambe ka fiirsanayn